imminka waxaan akhrinaynaa cutubka siddeedaad ee maarkos waxaa cunto la siiyey afar kun oo nin maalmahaas dadkii aad buu u badnaa oo waxay cunaanna ma haysan markaasaa ciise xertiisii u yeedhay oo ku yidhi dadka badan ayaan u naxariisanayaa waayo durba saddex maalmood ayay ila joogeen oo waxay cunaanna ma haystaan haddii aan guryahooda u diro iyagoo sooman jidkay ku itaalbeeli doonaan waayo qaarkood waxay ka yimaadeen meel fog kolkaasaa xertiisii u jawaabtay oo waxay ku yidhaahdeen meeshan cidlada ah xaggee looga heli karaa kibis dadkanu ka dhergaan goortaasuu weyddiiyey imise kibsood baa haysaan waxay ku yidhaahdeen toddoba kolkaasuu dadkii badnaa ku amray inay dhulka fadhiistaan markaasuu toddobadii kibsood soo qaaday oo goortuu ku mahadnaqay ayuu kala jejebiyey oo xertiisii siiyey inay hortooda dhigaan markaasay dadkii badnaa hor dhigeen waxay haysteen in yar oo kalluun yaryar ah oo intuu barakadeeyey wuxuu ku amray inay kuwaasna hortooda dhigaan markaasay cuneen oo dhergeen kolkaasay soo ururiyeen toddoba dembiilood oo ka buuxa jajabkii hadhay kuwii cunayna waxay ku dhowaayeen afar kun markaasuu diray kolkiiba xertiisii ayuu doonni la fuulay oo wuxuu yimid dhinacyada dalmanuuta ciise baa diiday markii calaamo la weyddiistay markaasaa farrisiintu u soo baxday oo waxay bilaabeen inay wax weyddiiyaan oo waxay ka doonayeen inuu calaamo cerka ka tuso si ay u jirrabaan intuu ruuxiisa ka taahay ayuu yidhi qarnigan muxuu calaamo u doondoonayaa runtii waxaan idinku leeyahay qarnigan calaamo lama siin doono markaasuu ka tegay oo haddana doonniduu fuulay oo dhanka kale u kacay ciise baa xertii ku canaantay indhala'aantoodii xertii waxay iloobeen inay kibis soo qaataan oo doonnida kibis kuma ay haysan mid keliya ma ahane markaasuu wuxuu ku amray oo ku yidhi iska eega oo iska jira khamiirka farrisiinta iyo khamiirka herodos markaasay isla wada hadleen oo isku yidhaahdeen sababtaasu waa kibistii aanan haysan aawadeed ciise oo gartay ayaa ku yidhi maxaad isula hadlaysaan ma kibistii aydnaan haysan aawadeedbaa miyaydnaan weli arkin oo aydnaan garanaynin qalbigiinnu weli ma angegan yahay indha baad leedihiin miyaydnaan waxba arkaynin dhegana baad leedihiin miyaydnaan waxba maqlaynin oo aydnaan xusuusnayn goortii aan shantii kibsood shantii kun u kala jejebiyey imise dembiilood oo jajab ka buuxa ayaa soo ururiseen waxay ku yidhaahdeen laba-iyo toban oo goortii aan toddobadii kibsood afartii kun u kala jejebiyey imise dembiilood oo jajab ka buuxa ayaad soo ururiseen waxay ku yidhaahdeen toddoba wuxuuna ku yidhi miyaydnaan weli garanaynin ciise wuxuu bogsiiyey nin indhala oo betsayda joogay markaasay yimaadeen betsayda oo waxay u keeneen nin indhala oo ay ka baryeen inuu taabto markaasuu ninkii indhaha la'aa gacanta qabtay oo tuulada dibadda uga saaray oo goortuu indhaha kaga tufay oo gacmihiisii saaray wuxuu weyddiiyey wax ma arkaysaa kor buu u eegay oo yidhi waxaan arkayaa niman oo waxay iila eg yihiin sida geedo socda kolkaasuu mar kale gacmihiisii indhaha ka saaray markaasuu aad iyo aad wax u eegay wuuna bogsaday oo wax walba bayaan buu u arkay kolkaasuu gurigiisii u diray oo wuxuu ku yidhi tuulada ha gelin butros wuxuu qiray inuu ciise yahay masiixa markaasaa ciise iyo xertiisii waxay tageen oo galeen tuulooyinka kaysariya filibos xertiisii ayuu jidka ku weyddiiyey oo wuxuu ku yidhi dadku yay igu sheegaan waxay yidhaahdeen yooxanaa baabtiisaha qaarna eliyas qaar kalena nebiyada midkood markaasuu weyddiiyey oo wuxuu ku yidhi idinkuse yaad igu sheegtaan butros ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi waxaad tahay masiixa markaasuu ku amray inaanay ninna isagu u sheegin ciise wuxuu sii sheegay dhimashadiisa iyo sara kiciddiisa kolkaasuu bilaabay inuu baro inay waajib ugu tahay wiilka aadanuhu inuu wax badan ku xanuunsado oo ay waayeellada iyo wadaaddada sare iyo culimmadu diidaan oo la dilo oo saddex maalmood dabadeed uu soo saro kaco hadalkaas bayaan buu ugu hadlay markaasaa butros gees u waday oo bilaabay inuu canaanto laakiin ciise markuu soo jeestay oo xertiisii eegay ayuu butros canaantay oo wuxuu ku yidhi gadaal iga mar shayddaan yahow waayo waxyaalaha ilaah kama fakartid waxaadse ka fikirtaa waxyaalaha dadka waa in nafta la diido goortaasuu dadkii badnaa u yeedhay iyo xertiisiiba oo wuxuu ku yidhi mid un hadduu doonayo inuu iga daba yimaado ha is inkiro iskutillaabtiisana ha soo qaato oo ha isoo raaco kan doonaya inuu naftiisa badbaadiyo waa lumin doonaa laakiin kan naftiisa u lumiya aawadey iyo injiilka aawadii kaasaa badbaadin doona waayo nin maxay u taraysaa hadduu dunida oo dhan helo oo uu naftiisa lumiyo nin muxuu u bixiyaa naftiisa beddelkeeda haddaba ku alla kii qarnigan dembiga iyo sinada leh kaga xishooda aniga iyo hadalkaygaba wiilka aadanaha ayaa ka xishoon doona isaga markuu ammaantii aabbihiis kula yimaado malaa'igaha quduuska ah